halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban heerarka fiimiyada magaalooyinka qaariya caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax axad ah bisha oktoobar waa laba sanadka labadakunyotobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
xilligana jooga maanta xaaladu waa xasaasi ma fiicno xoolaha sida looda iyo ariga khatar bay ku sugan yihiin meelaha qaar xitaa xeer waxaa la gaarhada in xoolaha la qaado sida looda oo kale in la kiciyo ay ka iwaydo abaan darteed marka baahi xoolo iyo tudadba way saamaysay deegaanka rabbi subxana watacaala baan ka baryayna ilahay roobnoo keeno waxaan ugu baaqaynaa dowladda gobolka gaarsa county iyo dowladda saraba iyo hay-adaha deeqda bixiyaan in ay wax alla wixii gaargaar ee loo fulin karo ummadda ayada in loo fuliyaan ka codsan waa xuseen axmed bashiir oo wakiilka deegaanka liboyo ee kenya uga tirsan golaha baarlamaanka ee maamul goboleedka gaarisa county oo ka warramaya abaar ba'an oo halkaasi ka taagan waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysiyo aan la kala yeelanay isbahaysiga mucaaradka ee jabuuti ee u s n oo labo garab u kala jabay sidoo kale waxaad maqli doontaan mutxafka dhaqanka iyo hidaha ee soomaalida ee gobolka minnesota oo loo dabaaldegay sanad guuradiisii saddexaad qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in isbitaalka keliya ee ka shaqaynaya qayb ka mida dhinaca bariya magaalada xalab oo ay ku dagaalameen xoogaga mucaaradka la duqeeyey taasi oo ka dhigaysa duqayntii labaad oo isbitaalka lala beegsado muddo gaaban gudaheed afhayeen u hadlay ururka caafimaadka ee sams ayaa sheegay in isbitaalka m toban lagu magacaabo lagu dhuftay laba bam xilli ay dhakhaatiirta ay la tacaalayeen tiro yar oo dad ah oo dhaawacyo qabay diyaaradaha dagaalka ruushka iyo kuwa suuriya ayaa sii xoojinaya weeraradooda si ay u qabsadaan magaalada xalab oo dhan maxkamadda sare ee dalka maraykanka ayaa isniinta bilaabaysa muddadeeda cusub si ay ugu diyaargarowdo go-aanka gaaridda madaxweynaha cusub ee uu maraykanka yeelan doono bisha noofembar ee sanadkan hase yeeshee muddo shan iyo labaatan sano ah kadib ayaa waxaa faaruq noqon doona mid ka mid ah sagaalka kursi ee maxkamadda kadib markii ay golaha sanadka diideen inay ansixiyaan garyaqaan mary garland oo uu soo magacaabay madaxweyne obama obama ayaa booskii uu banneeyey garyaqaankii geeriyooday justice antonin scalia u magacaabay xeer ilaaliya garland oo dimuqraadi ah balse golaha sanadka oo ay u badan yihiin xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa ku adkaystay in buuxinta booska ka bannaan maxkamadda sare lala sugi doono madaxweynaha cusub ee uu dalka maraykanka yeelan doono
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a abaare saameeyey nolosha dadka iyo duunyada reer guuraaga ee ku nool nawaaxiga deegaanka libooyo oo hoos tegta degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa lagu soo warramaya inay halkaasi ka jiraan waxaana arrintani walaac xoogan ka muujiyey mas-uuliyiinta deegaanka libooyo xuseen axmed bashiir oo ah wakiilka deegaanka libooyo ee ka tirsan baarlamaanka golaha gaarisa county ayaa dhibaatada ka jirta deegaankaasi uga warramay wariyaha v o eda nairobi khadar maxamuud xareed
qadarow siaad og tahay muddooyinka dambe laga soo bilaabo bishii lixaad ilaa hadda xilligan la joogo deegaanka waxaa ka jirtay coosyaraan iyo israaqadii xoolaha ay cunayeen oo xilliba xilliga ka dambaysa yaraanaysay abaar baa ka jirtay abaar baa ka jirtay hadda laakiin xilligan la joogo maanta xaaladdu waa xasaasi ma fiicno xoolaha sida looda iyo ariga khatar bay ku sugan yihiin meelaha qaar xitaa xeer waxaa la gaarhada in xoolaha la qaado sida looda oo kale in la kiciyo ay ka iwaydo abaar darteed bay hadda marahayaan dadkii reemiyiga ahay ay xoolaha haastay xoolihii waxay ku masaruufaan ma hayaan tabar uma hayaan ayagana waa ku baahan yihiin marka baahi xoolo iyo tudadba way saamaysay deegaanka abaar marka aan isleynahay rabbi subxana watacaala baan ka baryayna ilahay roobnoo keeno waxaan ugu baaqaynaa dowladda gobolka gaarsa county iyo dowladda saraba iyo hay-adaha deeqda bixiyaan in ay wax alla wixii gaargaar ee loo fulin karo ummadda ayada in loo fuliyaan ka codsana maadaama aan ahay mas-uulkii laga soo doorto deegaanka waxa iga dhawaajinaya ama aan la cawanayo baahida iyo abaarta deegaanka jirto abaartan aad sheegtay inay ka jirto deegaanka libooyo maxaa lagu tilmaami karaa saamaynta ka dhalatay inteebay la eg tahay waad og tahay horta libooyo xuduud bay ku taallaa xuduudkaasoo inta badanba markuu roob do isku guur fara badan uu ka dhaco roobkii u dambeeyey deegaan ka da'o roobkii asaga oo dhulka uu cagaar yahay baa la isku soo guuray gudaha kenya iyo xagga soomaaliya lagaga soo guuray a- deegaankii waxaa dhacda marka dhulkii oonan weli cadaanin oo roob ka dhammaanin in la baabi'iyaba oo xoolihii ku soo hare waxay cunaan ay waayaan isku guurka xuduudka isku furna soomaaliya iyo kenya iyo abaarihii oo xilli walba xilli ka dambeyn sii ziyaada hayaan iyo dhulkii ooan meel wax kaydba lahayn xoolaha mar walba waxay khatar u yihiin haddayba saddex bilo afar bilo roob laga waayo deegaanka inay xoolaha baaba'aan hadda waxaa halis loo yahay in ay xoolaha sida ariga iyo looda ay xilli toban beri oo dambe haddii roob la waayo in ay dhici karto in dadkii ay noloshooda ku tirsan xoolaha ay noqdaan dad maatoomal iska fadhiya dadkii reer guuraaga ahaa ee ku noolaa duleedka iyo nawaaxiga libooyo sidee ayay u soo gaarayaan magaalada Ee, hadda xilli waxaa la joogaa in la soo kaxeeyo xoolaha kuwa tabarta daran ee ninkii lo iyo ari haystay oo xoolo u ahaayeen in heer wuxuu gaaro uu ku soo cararo magaalada ilmaha la soo cararo xoolaha kuwii aan socon karin magaalada la keeno oo la isku dayo in sidii dadka bini'aadamka raashiin loo siiyo waxa sidii loo yaqaana galeyda ama muxuu ahaaye wixii kale ee loo heli karo ee gaarso looga iibin karo ama coos ha noqdo ama qardaasta burki iyo booshada laga isticmaalo ha noqoto heerkii in la siiyay gaaren xoolaha kuwa hadda tabarta lehe hadda la isleeyahay maalin iyo labay aroori karaanne in duurka laga soo tago qof iyo laba ilaalin hayaan ayadoo haddana ay haddana khatarba usii yihiin in ayagoo tabar daran haddana uu cidoodkii sida dhirwaaga iyo wixii kale ee la halmaala ee xoolaha cadowka ah ay haddana khatar u yihiin biyaha deegaanka libooyo ka waran ma awoodaa libooyo in uu eh, waraabiyo dadka reer guuraaga ah ee abaarta ay soo qaxinayso ay- waxay qadar waxba ugu filneen xoolihii tabar ay ku soo gaaraan biyaha meeshii ay ka imaanayaan ma jiraan duurkana awood ay dadka mujtamaca biyo ugu qaadaan ma hayaan dad hadda waxaa jira isku dayeen inay baabuur helaan oo xoolahooda biyo ugu geystaan mana awoodaanba inay iska bixiyaan shidaalkii iyo kirada baabuurka marka xaalad waxaa lagu jira khatar ah way isqabsanayaan toban labaatan qof baa isku darsanaysa wax in baabuur shidaal ku shubtaan baabuur soddon ama afartan kun oo tan ah oo biyo la qaado oo xoolaha duurka saa loogu geeyo biyaha meeshii ay joogaanba la- inay ka helaan wax ay dhulka ka cunaan maadaama deegaanka uu xaaluf yahay oon waxba ka jirin oo coos lahayn haddana tabarta ka dhammaata xoolihii in ay soo gaaraan meeshii biyaha ay ay ka cabbi lahayeen xuseen axmed bashiir oo ah wakiilka deegaanka liboyo ee ka tirsan golaha baarlamaanka ee ismaamulka gaarisa county ee dalka kenya waxaa uu warramayay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada minneabolis waxaa lagu qabtay munaasabad loogu talagalay dabaaldega sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay aas-aaska madxafka dhaqanka soomaalida ee minnesota wariyaha v o eda ee gobolkaasi maxamuud mascade ayaa goordhoweyd madasha xafladdaasi waxa uu ku wareystay cismaan maxamed cali gurey oo ah aasaasaha madxafka dhaqanka soomaaliyeed waxaan isugu soo bandhigaynay xafladdii hiddihiya dhaqanka soomaaliyeed waana sanad guuradii saddexaad ee madxafka hiddihiya dhaqanka soomaaliyeed weeye sanadkiiba mar ayaanu qabannaa xafladda hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed kadanu waa xafladdii saddexaad oo aanu u qabanno dadweynaha reer minnesota hadday yihiin soomaali iyo dadka kale ee aan la degannahay gobolkaanu joogno waxyaaba aad caawad sooma dhigayseen ee dadkii halkan isugu yimid aad daawaysiinayseen maxaa ka mid waxaa ka mid ahaa een, ciyaarihii hiddihi iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa suugaantii oo gabayadii buraanburkii waxaa ka mid a maxay ahayd toydharkii xayeysiinta dharka dhaqanka soomaaliyeed waxaa ka mid ah sidii maaragtay gubaabida loo gubaabinayey sidii ay caruurtu ay wax u baran lahayd oo waxbarashada eh, loogu gubaabin lahaa dhaqankooda iyo diintooda siday u baran lahaayeen intaasoo dhan ayaan isugu keennay e waa gartay gobolka minnesota inuu madxaf soomaaliyeed ku dhex yaallo oo haddana dadkii soomaaliyeed ay noqdaan wax ay ku faanaan isla markaasina bulshada kale ay la degan yihiin lagu baro dhaqanka soomaalida arrinta noocaasa inaad fuliso ood weliba adigu noqoto qofkii ugu horraysay sidee dareen noocay ku gelinaysaa inaad sanadkii saddexaad samaynaysaan wallaahi farxad weyn bay aniga ii tahay aad iyo aada waayo waxa weeye een, dareen aan dareemayo in dhaqankii soomaaliyeed ee aynu lahayn maanta lagu xusaayo halka oo cid kasta ay ku daawanayso ubadkeenniina wax ka baranayo oo ay noqotay wax dadka oo dhani halhays u ah madxafka hiddihi iyo dhaqanka soomaaliyeed waxayna noqotay wax soomaali oo dhan ay ku faanto mar haddii heerkaa la gaadhay farxad weyn bayna gelinaysaa horumarna uu had iyo jeer muujinayo sanadba sanadku ka da- ka dambeeyo horumar aanu arkayno uu gaadhay dadweynuhuna aad ugu soo xidhmayaan dhallinta soomaaliyeedna aad iyo aad ay ugu soo xidhantay oo dhaqankooda wax ka baranayaan oo fursadaha aanu u soo bandhignay dhammaantood ay ka wada qaybgalayaan Ee, intii aan gudaha ku jira waxaan arkayay caruur aad u da'yar ee dhallinyaro dhexe oo kuwa middle schoolka ama dugsiga dhexe dhigta oo dhammaantood ciyaaro kala duwan oo hiddo iyo dhaqana ee sheekooyin ka sheekaynaya arrinta noocaasa ilmo maraykanka jooga wax ku baranaya sidee idinku suura gashay inaad dhaqankii iyo ayaga isku xirtaan wax dadaal iyo hawl badan oo aanu gallay ayaa noo suuro gelisay carruur aan afka aqoon soomaaliga oo aan geyaysiinay inay afkoodii maanta ku hadlaan kuna heesaan oo iyagoo aksan leh oo macnaate jajabinaya afkii soomaaliga baan qabadsiinay inay afkoodii ay ku- ku heesaan oo ku hadlaan isla markaasna waa arkaysa heeskii qaranka soomaaliyeed markii la qaadayay waxa aanu ka dhignay in dadkii waddanka aanu la deganayn oo caddaana oo aan af soomaali aqoon inaanu afkayaga annagu barro oo heeskii qaranka ay qaadaan heeskii qaranka soomaaliyeed ay qaadaan iyagoo codkoodii aan laga garanayn ba waxaanu soo taagnay shan iyo soddon caddaana oo heeskii qaranka soomaaliyeed ka daba jiibinaya axmed cali cigaal iyo hodan cabdiraxmaan waa hagaag wax aad u qurux badan bay ahayd oo lagu farxo weliba minnesota inay sidaa uga dhacday oo haddana sidoo kale isdhexgalkii iyo bulshadiiba laga dareemayay ee cusmaan adigoo mahadsan adigoo soo koobaya ee waa maxay ee waxa aad doonayso in aad ka gaarto amaba madxafkani uu gaaro mustaqbalka dhow waxa aan doonaynaa inuu gaadho een, in aan sii ballaadhino hawsha sii weynaysiino een, isla markaasna hooy intaa ka weyn uu helo oo meel madxafku iska leeyahay oo noqoto santar soomaaliyeed oo ay dhaqankooda isugu yimaadaan inuu noqdo ayaan jecel lahay kaasina wuxuu ahaa cismaan maxamed cali gurey oo ah aasaasaha madxafka dhaqanka soomaaliyeed ee magaalada minneabolis wuxuu u waramayey wariyaheenna minnesota maxamuud mascade
halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a isbahaysiga siyaasadeed ee mucaaradka jabuuti ee u s n ayaa u kala jabay laba garab iyadoo qayb ka midii ay ku dhawaaqday dhowaan inay furteen dallad cusub oo mucaaradka ah oo lagu magacaabo ammaan cumar shirdoon cabaas oo ka mid a madaxdii e s n oo ee golaha fulinta ayaa wariyaha v o e da ee jabuuti ramadaan muuse uga waramay sababaha keenay khilaafka mucaaradka jabuuti
sida runta ah u s n waxay ahayd urur siyaasadeed oo aad qiimo u leh shaqo badanna soo qabtay dadaal badanna muujiyey ummaddana himilo cusub ku beeray hase yeeshee urur kastiba haddii uu waayo liidarship madax hadduu waayo hoggaan hadduu waayo waxa dhacda ee kala furfur iyo kala baaba iyo kala yaac baa dhaca u s n waxa abbo u ahaa sida runta ah oo tilmaam u ahaa nin odayahoo aad loogu yaqaano jabuuti oo la garanayo oo dalkanna dhismihiisii iyo horumarkiisii iyo maaragtaa eh, xididada sidii loogu dhisay eh, in badan ka soo shaqeeyey yaa aabbo u ahaa u s nta ninkiina amar ilaahay baa u yimid oo sannad ka hor ayuu dhintay mar allaaliya markuu ninkaasi dhintay uu liidarshiibkaasi ka dhintay u s n ninkaasi waxa uu ahaa ismaaciil geeddi xareed buu ahaa nin aad jabuuti loogu garanayo weeye ninkaasi waa dee rugcaddaasyaas yuu ahaa dee wadkii baa qaatay mar allaliya markuu dhintay waxaa dhacday inay u s n ninba meel ay ka disaan nin waliba dana markii hore uu lahaayoo calooshuu ku haystay uu daba kaco nin waliba dariiqu markii horeba mataqaanaa uu u hooqanayo oo uu meel xanuunaysay u ahayd ayuu ku dhaqaaqay kolkaa dadkii urursanaa ee magaacyo siyaasadeed watay xisbiyo kolkay kala yaaceen meeshii waxaa ku soo hadhay dad yar oo personality lidha ama shaksi siyaasadeeda oo anugan ku jiro marka ninkii axmed yuusuf ee meesha madaxa ka ahaana wuxuu yidhi anigu haddee tooliya siyaasadda waan ka fadhiisanayaa mana wadayo wixii dee haddeeda qabsanaysiin qabsada buu yidhi marka iyo isan ninkii ku soo hadhay cumar xisbigiisii buu ahaa xisbigiisii keligii markuu soo hadhay waxaa qasab ku noqotay ninkaa inuu doondo alliance allianskaasina uu u noqdo si uu grubmaa si uu grubmaa oo mataqaanaa uu siyaasadda ku wadi karo uu u helo waa inuu helo dee xisbi labaad laba ugu yaraan labadii wuxuu helay dee ninkaa la yidhaaho qaasim diini ninkii qaasim diini isaga ayaa dee mataqaanaa sameeyey ammaan ammaanka waxaa ku jira teigis nin la dhaho isaguna mataqaanaa raad ah raadkaasina de isaguna ma lihin sharci ay dowladdu oqonsan tahay male aniguna de waxaan ahaa ninka shaksiga ahee siyaasiga ah sidii unbaan de imika anigu ninkii aan wada joogna ee cumar cilmi khayre aan wada joognay unbaan imikana u wada joognaa hase yeeshee mustaqbalkayga siyaasadeedna waan ka tashan doonaa marka cumar shirdoon u s n ma sidaasay ku kala daadatay sida runta u s n sidaasay ku kala daadatay xisi kastaba dariiq buu iska maray meesha dee in dowladdii gashay in baxsatay oo dariiq kale iska martay in aanan jirinba in haadkiiba ka hadlaabay marka sidaasay ku baaba'day oy ku hallowday u s n marka mustaqbalkaaga siyaasadeed muxuu yahay adigoo kale wallaahi anigu mustaqbalkayga siyaasadeed aad baan ugu fikirayaa nin muwaadinaan ahay in badan dalka uu soo shaqeeyey xisbi aan lahay horta ma ay jirin oo de mataqaana aan madax ka ahaa hase yeeshee iminka ayaan ku dhaqaaqayaa xisbigaygii xisbigaygii sidaan u dhisayey imikaan ku dhaqaaqayaa waxaanan ku tashan doonaa hadduu ilahay yidhi xisbigaasi hadduu ii dhammaado meeshii mustaqbalka dalka kani ayna ka maarmayn ayaan raaci doonaa hadduu ilaahay yidhaaho hadday ammaan noqoto iyo hadday meel kale noqotoba maalintaa aan xisbigaa gacanta ku dhigo ayaan tashan doonaa hadduu ilaahay cumar shirdoon cabaas oo ka tirsan mucaaradka jabuuti oo magaalada jabuuti ugu warramiyey wariyaha v o eda ramadaan muuse dhinaca kalena waxaa arrintaasi ka jawaabay guddoomiyaha dalladda mucaaradka jabuuti ee u s n axmed yuusuf xumed oo isna u warramay wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse
waad mahadsan tahay su-aal aad i weydiisay su-aal culus weeyaan usan waxay ahayd iyo halgamay ku jirtay meeshay gaadhsiisay dunidu way garanaysaa maanta anuu intii la abuuray ilaa iminka waxaan isku haystaa bresidantal u s n kolka wixii ku dhacayna dhibaata iminka halkan kuma qiyaasan kama hadlaye dhibaato aada u culus oo shaakhsi ahaana na soo gaadhay u s n intay dhalatay kolka ka dambaysay iyaan intikhaabkii shicbiga ahaayee uu lagu dooranayey mumatiliinta iyaan ka qayb dowladii oo ka fajacsan sidaan isku nimi oo sidaan isku mudoobaan iyakoo mooda inaan kala daadsannahay inayn wax kasta inaan ka maqannahay toban sannadood intikaaba kama geelinahayn waan ka hadhnay ahayd intaan isururinay bil dabadeed iyaan intikaabkii ka gallay taa dowladdii fajacaad labaad bay ku noqotay inaan horta midoowno talabaadna intikaabkii annakoo u wala joogna aan ka qayb galno ay ummaddii oo waxba annagu ka dhaadhicin iyakoo khaati ka ahaa maamulka ay ku jireen ayna wala raaceen inkastoo meeshay ku dambaysana waad garanaysaa haddana intikaabka yimi oo sharciga ahayna si fiican sidaan doonayna inuu dhaco maahayn haddana aan tusno inay eeseen inay jirto iyo daraaddeed baan iyaanu galleeyahay madaxweynaha taana ummaddiina waynagu raacday wixii ka baxayay unbaa sidaa loo baabinayay unbaa loo baabiye kolkaa ummadda horta taabay senti siday ahay ay ku kala badhi yidhi ma galayno midba had badhka qayb gale annakoo annakoo sharciga iyagu uu dhigayey waxaan isla qaadanno waxay maajoriti ay tidhaaho shartiga qaanuun aan leenahay anagu meeshan ka sugaynay badh baa jiray kandidaa baan ahay badh baa yidhi annagu kama qayb galayno taa dhibaatada ugu weyn halkaa bay nooga timo horta san way jirtaa weli markaa way shaqaynaysaa jooga president ahay yaa iga qaaday may ya hadafkii baa jooga ummaddiina way joogtaa kolkaa kolba sidaa loo tijaabin lahaaba sidaa loo dhaqaaqi lahaaba dariiq kaloo la marayo badilaadda siday u timaado maba jirto hadafka qabanne maaha bal ka waran shakhsiyaadkan kugu xigay bal ka waran iyaguna dee ammaan iyo xisbiyadan kale sama iyaku iyaku ikhtiyaar bay leeyihiin waxaan isla qaadanay maaha annagoo aan leenahay sidaa anugu ku leeyahay ila lahaa iyay dhaqaaqeen anigu ballan halkan ku sugayo ya kolkaa tooda iyagaa ka mas-uul mudane gudoomiye sideed u aragtaa mustaqbalka siyaasadeed ee mucaaridka iyo dalkan jamhuuriyadda jabuutiba sida arrimadu in siday tahay macaaridku dhibaatadii dhibaato kama maqna boqol leyno waxaa meeshan dadka wax maamulay wax kasta gacantooda inay ku haystaan weligood inaa haysan doonaan bay moodayaan haddana ma dhacayso ilaahayna kolba waxbaa ya ya wixii mustaqbila ilaahay unbaa garanaye reer jabuuti way nool yihiin weli dhallinyaraday u badan yihiin wala dhiska wala jooga ammaanka iyo cadaaladda tii aan ueyseen ay dhigatay maahina dariiq kaloo loo marayay inay jirin way garanayaan sideen u dhawaaqnaadii way jiraan ilaahay wuuna la qaban
gudoomiyaha dalladda mucaaridka jabuuti ee u s n axmed yuusuf xumed oo u warramaya wariyaheenna ramadaan muuse
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a siday og yihiin dadka qabta shaqooyinka guryaha waxaa jira maalmo aanay hawsha gurigu si fudud hore ugu dhammaan wakhti aanan dheerayn waxaa laga yaabaa in qoysaska qaar ay heli doonaan qof cusub oo kusoo biira xubnaha qoyska kaasoo reerka u fududayn doona shaqooyinka caadiga ee guriga qofkan cusub haddaba ma aha bani aadam ee waa robot ama mashiinka loo ekeysiiyey bani aadamka robotkan adeegyada uu kaa caawin doono waxaa ka mid ah inuu ku xasuusiyo shaqooyinka kuu yaalla guriga ee la rabo in la qabto iyo adeegyo kale wariyaha v o eda debra block ayaa warbixintan noo diyaarisay waa kan nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiiya wuxuu awoodaa in uu la warwareego bacda qashinka lagu shubo laakiin ma awoodo in uu dibadda u saaro wuxuuse mashiinkan qaban karaa shaqooyin badan sida inuu kuu daaro ama kuu damiyo nalalka guriga inuu kuu shido tv-ga iyo inuu kuu daaro myuusiga tin lun lam waa agaasimaha fulinta ee shirkadda samaysa qalabka robodka ee enix robo ee dalka shiinaha waxaad dhihi kartaa mashiinkan haddii uu heerkulka guriga ka sarreeyo soddon digri fadlan iga caawi inaad ii daarto qabowjiyaha waxaad kaloo dhihi kartaa fadlan haddii aad wiilkayga uga jeedo jikada xasuusi inuu gacmaha mayrto ka hor inta uusan wax cunin shirkadda soo saarta aaladahan ee dalka shiinaha islamarkaana farsamaysa suuqa internetka wax looga kala iibsado ee big i ayaa sheegtay in mashiinkan dadka u adeega ay ku brograamisay amaro badan waxaa kale oo xitaa ku jira waxyaabaha mashiinkan la baray inuu u sheekayn karo qoysaska soo iibsada oo uu ka qosliyo luqadaha uu ku hadlayo waxa ay kala yihiin ingilishka iyo tan mandariinka shiinaha waa kan mar kale tin lun lam shaqo kasta ama tallaabo walba oo uu qaadayo mashiinkan waxaa go-aan ka gaari doona qofka adeegsanayo sidaasi daraaddeed waa wax si shakhsi ahaan ah loo maamulo shirkadda samaysa qalabkan ayaa waxa ay soo saartay software lagu shubayo robodka kaasoo aqoonsan kara wejiyada qoysaska guriga marka qalabkan guriga la keeno ayaa waxaa lagu shubi doonaa magacyada iyo sawirada xubnaha qoyska taasoo u sahli doonta inuu garto sida uu leeyahay tin lun lan oo ah madaxa fulinta ee shirkadda enix robo waan ognahay in qoys walba deegaanka iyo xubin walba oo ka tirsan qoyska ay kala duwan yihiin qof walba waxaa laga yaabaa in uu leeyahay wax u gaar ah aaladdan ayaa xitaa kuu qaadi karta sawirada waxay kuu sheegaysaa xaaladaha cimilada iyo wixii la mid ah balse ha isku weydiisanin inay qashinka guriga u qaado bannaanka oo ay ku soo shubto haamanka qashinka lagu qubo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo inala socodsiinayay warbixinta wariyaha v o eda debra blog halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e haatana aynu ku wadansanno codka fanaanka maxamed raage iyo heeskiisii nabsi
Thank you.
حنين oon xadhiin laguna afooyqofbaa aqoon intuu qabu kala ogaadaindhihii arag yar oodiyogood kala irdhoobo arag yar oodiyogood kala irdhoobe ama horuu afeefdhigo ama dhibuu adkaysa oo waa maxay ilmaysay hor jileecsanama horuu afeefdhigo ama dhibuu adkaysa waa maxay maysay hor jileecsanwaa maxay ilowday intinay ahaa weli waa maxay ilowday intinay ahaa weli
codkaasi fanaanka maxamed raage ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed odinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.